haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo ah kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka yurub oo fadhi uu yeeshay go-aan kaga gaadhay magaca loogu yeedhayo mid ka mid a cuntooyinka fudud ee dadka qaar ay jecel yihiin go-aanka waxaa laga soo saaray waa nooc ka mid a cuntooyinka aan cunno gaar ahaan cuntooyinka fudfudud wuxuu ka kooban yahay rooti dhexda laga jeexay oo la kala fujiyey bal sababta kaliftay in baarlamaankaa dhan cunto uu fadhi ka yeesho barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa ood barnaamijka ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono
waxaan ka ducaystay way jirtaa dadku waa kala duruuf waa kala baahi waa kala dan isku heer ma joogaan mar baa jirta aanay xumaanba ka ahayn ood garan waayi karto qofkan wuxuu u baahan yahay waa abwaandaa haggaasoo inooga warrami doona qaybo ka mid a heesaha uu curiyey iyo weliba waayaha ay xambaarsan yihiin barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sida aynu wada ogsoonnahay badi waddamada dunida ayaa leh hay-ada dastuuriya oo isdheeli tira islamarkaana midba ay leedahay mas-uuliyad gaara oo ay qaabilsan tahay waxaana marka laga soo tago labada waaxood ee fulinta iyo garsoorka baarlamaanku uu yahay waaxda saddexaad ee qaabilsan dejinta shuruucda kala duwan ee bulshada ay matalaan lagu dhaqayo haddaba haddii aynu hore u naqaanay go'aan ay soo saaraan oo la xidhiidha waayaha kala duwan ee nolosha caawana waxaan idii hayaa baarlamaanka yurub oo ay ku bahoobeen waddamo badan oo qaaraddaasi ku yaalla oo fadhi ay yeesheen ee go'aan kaga gaadhay dooda ka dhalatay magaca loogu yeedhayo ama lagu qorayo marka la dalbanayo beegarka oo ah mid ka mid a cuntooyinka fudud ee ay dadweynuhu cunaan go-aankaasoo dhowaan soo baxay ayaa dhegaystayaal warbaahintu ay siyaabo kala duwan u qaadan dhigtay in magac cunto loogu yeedhayo uu baarlamaan dhan fadhi ka yeesho bal haddaba aan soo dhoweeyey waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sababta iyo weliba sida go'aankaasi uu dhigan yahay inoo haya hase yeeshee intaanu marka hore sheekada inoo gelin waxa uu cabdiqaadir inala wadaagi doonaa cuntadaasi nooca bal ay tahay
waa mahadsan tahay cabdixakiin go-aanka waxaa laga soo saaray waa nooc ka mid a cuntooyinka aan cunno gaar ahaan cuntooyinka fudfudud haddii aan dhegeystayaasha u sharaxana waa beegarka wuxuu ka kooban yahay rooti dhexda laga jeexay oo la kala fujiyey kadibna la dhex geliyey hilib la shiilay ama la dubay iyo khudrad kala duwan sida basasha tama-andhada ama yaayada iyo waxyaabo kale ama jiiska waxyaabahaas oo la dhex geliyey ama miones siday u yaqaanaan dadka qaar marka intaas laisku keeno oo laisku soo qabto ayaa waxaa la yidhahdaa beger marka begerkaas ayaana sharci laga soo saaray oo ka mid ah cuntada aan cunno muxuu yahay bal go-aankay soo saareen markaa baarlamaanku waa mahadsan tahay cabdixakiin waxay ogolaadeen begerka inuu magaciisa sii wato laakiin la raaciyo hadba wixii markaasi loo isticmaalo halka ay ka yimaadeen kudaarta ama haddii ay geeda ka timid ama wax walba haddii ay xoolaha ka yimaadeen in la raaciyo oo keliya aan lagu ekayn beger laakiin uu magacii sii wato magacan dee muddo dheer buu soo watay dee magaca beegaruun baynu naqaanay ama wixii la doonaba ha lagu ridee maxaa keenay ilaa heerkaasi ina dooda noocaasee cusubi ka timaado baarlamaanka dhana ee yurub uu ka fadhiisto islamarkaana dee xaaladdu ay halkan gaadho sidaan la soconno arrinka markii uu soo baxay ayaa waxaa dood weyn ka keenay qolyaha beeraha beeraleyda iyo wax soo saarka oo iyagu ku dooday ama soo jeediyey in dadka ama macaamiisha la qaldayo haddii wixii hilibka ku jira oo keliya in beger loo isticmaalo laakiin waxyaabaha kale ee dadka loo sheego ama loogu yeero halkii ay ka yimaadeen taasoo ay ula jeedaan in wax soo saarka lagu muujiyo si aan looga niyad jabin marka dooda halkaas ayay ka timid haddii uu ay ku jirto ukun oo kale in ukunta loogu la sheego khudaarta hadday ku jirto geedaha kala duwan ama dhirta beeraha ka timid lagu daro marka wax walbo meesha ay ka yimaadeen in lagu caddeeyo ayay leeyihiin oo hilibka keliya aan lagu daynin wagaag markaa tusaale ahaan oo kale muhiimadday soo xiganayaan ama waxyaabaha muhiimka ahe ay doonayaan in waxaan loo kala saaraa maxay yihiin
dabcan sidaan la soconno waxaa jira wax inta la sameeyo loogu yeero halkii ay ka yimaadeen meel aan ahayn marka waxay leeyihiin wax walba ha la caddeeyo meesha dhabta ah ee ay ka yimaadeen tusaale ahaan caanaha oo kale ayaa ka mid a oo xoolaha ka yimaada waxaa jira caano laga sameeyo geedaha ama dhirta galleyda laga sameeyo kuwo qumbaha laga sameeyo wixii oo dhanna waxaa la yidhahdaa caano marka sidaan naqaano caanaha waxay ka yimaadaan asal ahaan xoolaha marka waxa ay leeyihin lowska xitaa caano ayaa laga sameeyaa ee geedka almunka la yidhaahdo marka waxay leeyihiin wax walba halkii ay ka yimaadeen ha loo daayo oo yaan waxba laisku qasin si loo dhiirigeliyo ee wax soo saarka beeraha ayay leeyihiin iyo xoolaha sidoo kale dhakhaatiirta iyo qolyaha caafimaadkana waxay ku talinayaan in ay isticmaalaan dadka caanaha dhirta laga sameeyo dadka weliba miisaanka leh ama ama buurbuuran oo subaga uu ku badan yahay haddii ay noqon lahayd ama colestroolka oo kale caafimaad ahaan inay caanahaasi u fiican yihiin wixiina la kala saaro oo aan laisku qaldin oo hal magacun aysan noqonin wagaag cabdiqaadir markaa sheekadan maa lagu kala calaf qaadayo saasay ku gudbaysaa mise weli waxbaa ka dhiman
weli waxbaa ka dhiman hadda waxaa fariistay baarlamaankii dalalka ku jira midooda yurub hadda arrinka wuxuu hor yaallaa midooda yurub oo ah dalal badan oo isku tegay oo qaaradda yurub ah marka hadda waxaa loo gudbi doonaa dalalkii baarlamaanka midooda yurub ka wada tirsanaa in ay dabaqaan oo iyaga ay kasii doodaan oo dalalkaasi loo gudbiyo marka dal walbaoo ka mid ah dalalkaasi wixi uu ka soo saaro ayaa laiskula soo noqon doonaa ama go-aankii ay ka gaaraan waxbay ku dari karaan waxbay ka reebi karaan marka waa waa waa go-aan furan hadda waa hagaag cabdiqaadir dabcan waxaabay hor yimiba wadamo badan oo dunida ah oo dee africaba ha noqoto ama meelo kaleba ha noqotee oo shuruuc badan iyo weliba xeerar badan oo dadka muhiim u ah oo noloshooda taabanayay aan wax badan laga samaynin oo qaarkood qabyo yihiin iyo weliba halkan oo cuntadooda ka dhalatay magaca lagu qorayo baarlamaan dhan intuu fadhiistay uu go-aan ka gaadhay
run ahaantii soomaalida haddii aan fiirino gudo iyo dibadba qolo walba cuntada wixii ay doonaan ay ugu yeeraan halkan oo kale hadda waxaa ku cusub ama laga isticmaalaa cunto la yidhaahdo sportis marka waa dalab ka mid a dalabyada la dhiibto marka hadda meesha la yidhaahdo hilibka oo kale suqaarka meelaha qaar kalaan kale ayaa laga yidhaahdaa hilibka wasladda oo kale meel waxaa la yidhaahdaa roos kuwo kale waslad marka annaga weli magacyadii ayaan isku waafaqi la'nahay midowda yurubna hadda waxay taagan tahay beegarka oo hilib ku caanbaxay haddii khudaar lagu daro ha lasoo raaciyo taas ayaa laga doodayaa si aan laisugu darin wixii oo aysan u noqonin yacni creditka ama ama yacni qiimaha xoolihii keliya qaadanaya haddii la yidhahdo wixiina khudaarta ay ku jiraan oo beeraleydina tacab bay ku leeyihin cuntadaas marka waxay leeyihiin wax soo saar walba oo ka mid ah beegarka loo isticmaalo ha lagu dabaqo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey guddoomiyaha kooxda dayaxbaan abwaan daaha cabdigaas kaasoo uu kaga hadlaya qaar ka mida heesaha uu curiyey iyo weliba waayaha ay xambaarsan yihiin waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mida heesihiisii u dambeeyey balse marka hore aan idhaahda ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington cabdixakiim shirwac aad baan ugu dhowahay saaxiib barnaamijka adigana sidoo kale soo dhowo baan kuleeyahay aad baad umahadsantay ugu horreynba intaynaan gudagelin barnaamijka iyo su-aalaha kala duwan ee aynu barnaamijka iyo weliba heesaha aynu kusoo qaadan doono heesta koowaad ee ugu horreysa ee barnaamijka aan ku furi doono mid ka mid ah asaagay aniga iyo dhegaystayaashii dadka cawiska washington bay haddaad u soo qabato allow yaanan goyn ruux gobonnimo daraaddeed gala baan u baahnahay gacan hiilisiiyo ii galay abaal badan warnin anigu wixii dambe wixii ugu dambeeyey aan sameeyey ee soo baxay baan ku xasuustay cabdixakiin shibcaw yurubgeenya qaabdaa
wagaag heestaasi dhegaysi haboon
gargaartaygaye
waxaad soo qabatay heestaasiib gobodnimo ee ay qaadayso fanaanada yurub kenya erayadeeda haddaad soo qabto dahagaas waxaa ka mid a godob yaanan aadmiga cid u geysan uur xumo nimay gaaja hayso maran tahay goshiisuna gasiin aan u tari karo siiniya wax iga go-a allow yaanan garashiyo ii diidin ii diidin garaadku ma ma duca aad ducaysanaysaa maxaan ku idhaahdaa ma waxaad ilaahay ka magan gelaysaa ma waaye aad ka hadlaysaa maxay tahay way caddahayoo waa duco waxaad arkaysaa nin baahan oo gaajaysan oo qof lacag haysta isa soo dul taagay oo matalan ku yidhi warkaalayoo wixisi uu si yaroo fudud isaga leeyahay allaa kariibniyo soomaad garan haye waan garta waxaan ka ducaystay way jirtaa dadku waa kala duruuf waa kala baahi waa kala dan isku heer ma joogaan mar baa jirta aanay xumaanba ka ahayn ood garan waayi karto qofkan wuxuu u baahan yahay aadyaad ilaahayow qof baahan oo goshiisu maran tahay oo anigoo waxhaysta igu soo baxay yaan garaadkaaga iyo garashadaydu isiinin inaan ninkaa waxba siin kari waayo saaxib waa duco inaan gubeednimadan ka ducaysanaya ka mid tahay saaxib cid walibana way u baahan tahay inaa amiin tiraa xagga dambena iyadana haddaan tuduc ka mida soo qabto waxaad leedahay ninka ii godgeli karaa dartay geeri mudan karaa ayuun baanu gacan lahay marka macnaha kaasun baan anagu ismudannahay miyaa waxaa jirta nin doqona iyo nin geesiya baa doqonku xigta sometimes dadku ka raacaan waad ogtahay oo yahan in adeerkay iyo kaan kaasaan isu xignaa nisageedna reer baad ku fogaynaysaa soomaad garan doqon yaan ku garabsiin gacaliyo xigaalnimo geesiyaan haybtiiyo cidu galo ku naceraa de nin ragan ayaan reer kaga tegin doqonna yaan xigta moodin oo uga hiilin oo kasoo dhawaysan ninka ii godgeli kara dartay geeri mudanta ayuun baanu gacalla anigu waxaan waxasu nahay ninka ii godgeli kara ee ii dhiban karaa ee doqon waxbay isuba nihin weeye
hees kalaa jirta iyadana oo uu qaado iskalaaji oo iyadana uu idhaahdo cayn kastood aqoon iyo cilmi badan u leedahay imisaa culum iyo casharada barh ku hadhay marka iyaduna aan tanun ka fogeyn waayaha nolosha horta cabdixakiinow saaxiib markaad hal abuur tahay horta ninba waxbuu ka eegaa waan garta nin jacaylkaa u irmaan nin dhibaato ku dhacdaa u irmaan nin markaasaa ilaahay wax ku soo tusayaayo waxaad arkaysaa adigoo heesta aanad uba jeedin inta dhacda ku soo marto aad qorto haye
niyow anigu heesahaygu noloshan bini'aadanka ku jiro ayaan ayay badanka ku saraysay inaan ka sameeyaayo anigu ujeeddo aan muusigba loo garaacin ama kababa loo garaacin oo iskaba ducaaa ama iskaba wacdiya ayaa anigu hees ka dhigaa badankana waxaan islahaa bal kolleyba haddaad hees samaynayso wax dadku wuxuun ka fahmo inkastoo inda awood badan lahayn oo halabuur saa usii weyn aan ahayn haddana waxaan islahaa bal kaagaaga uga faa'iidee dadka marka heestaas waxa weeye ha isla carari keli ha isla carari adigu baa la yidhaahaa saaxiibo waxaad arkaysaa saaxiib nin aqoon leh oo ilaahayba siiyey oo haddana ku faanaya aqoontiisii oo cid kaleba aan waxu ogeyn waxaaba ka sii dara nin in yar yaqaana oo intiisaasi qancin weyn ku tahay oon cid kale wuxuu ogolaa twenty four hours wuxuu yaqaanay ka sheekaynaya soomaad garan waa si wanaagsan markeeda horeba maya waxa weeye si kastood iyo caqli badan u leedahay imisa culumtii casharada barku hay cid kale kaa jira soo maaha marka aad wax taqaanba cid baa kaasi cilmi badan marka waa halkanaad leedahay cid kale ku wacan yahay inay calan ku saartee ha isla cararin adiguyo waa ka mid inaad midda kale adigu iska sheekayso waxa kuu sharaf badan lagaa sheekayo inaad maantaba cabdixakiin u sheekay kula abwaan baanahay khatara saasaara saasaara saasaara waxa iiga sharaf badan markaan tusaalaaba isku bixiyo haye
marka cabdixakiin iga sheekaynayo
aqoon iyo wogogo cilmi badan u leedahay imisa culumtiyo casharada bar ku haray cigaleeta ka jira cayn kastoo aqoon iyo wogogo cilmi badan u leedahay imisa culumtiyo casharada bar ku haray mid kaleeta kaa jira
siyo alla caqligaaga ha u bogin cabku ilaa lagu qiiro ha iscajabin adoo quri camalka samaysiyo une caqligaaga ha u bogin cabku ilaa lagu qiiro ha iscajabin adoo quri cidkaalu ku wacaye inay calanku saartay ha isla caraarin adiigayogo cidla kale ha sacabtuman cidkaalu ku wacaye inay calanku saartay ha isla caraarin adiigayogo cidla kale ha sacabtuman qofna cawlanaantiyo qoftaa ciilay ha u dhicin midna cuudu haystiyo ha u wicisayn hantiiyo jeeb qofna cawlanaantiyo qoftaa ciilay ha u dhicin midna cuudu haystiyo ha u wicisayn hantiiyo jeeb calabkaaga qoraniyo wixii caadil ku qoray cisho seegi maysay si xun cayshka hawdayn
dhegaystayaal qaybo kaloo waraysigan ka mida uu kaga hadli doono kooxda uu guddoomiyaha u yahay ee dayaxbaan iyo qaybo ka mida heesihiisa uu curiyey waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
calabkaaga qoraniyo wixii caadil ku qoray cisho seegi maysid si xun cayshka ha u dayn magacaagu ceebiyo yuu ku noqon xumaan caan magacaagu ceebiyo yuu ku noqon xumaan caan weliga ha caasin calmashada dareenkiyo xabashada qofkuu nugul caashaqa tegeliyo nafsina dhiilaha u culan
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi caweyska washington nala soo codsiinay